duufaano ayaa ku socdo xawliga iyo awoodihii awal laga baqaya inay ku yimaadeen hoos bay u dhaceen haddana roobab waa jiraan flori wax la dhahaa jiro ama biyo kusoo fatahayo laba wadi laba magaalaa noogu daran marka waan ka fognahay hadda alxamdulilah ilahi waa nagu badbaadiyey meesha aan deganahay laakiin aaryada weli way socotaa ama dabaylaha waa garta marka meelaha ugu badan ee duufaanta garaacayso waa xaggee laba magaala ugu daran waxaa la kala yidhahdaa wilmington beach iyo newban labadaas magaalo ayay aada dhacdadan xoog gale oo laga yaaban yahay ayay ka jiraan waa garta marka magaalooyinkaas dad soomaali ah oo degan ma ka warqabtaa wax soomaaliya degan ma jiraan magaaladan raleigh iyo charlotte ayaa la wada degan yahay soomaalida laakiin halkaas qof shaksi soomaali oo degan ma jiro
waxaa isna khadka ku jira cabdisalaan xaaji cabdulqaadir oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee magaalada raali ee caasimada gobolka north carolina ka waran sida garoonka iyo duulimaadka ay dabeylahani u saameeyeen wallaahi nuurow aad baad horta u mahadsan tahay annaga gobolkan waxaa la bilaabay isniintii isu magaciisii dadkii laymanka haddaad aragtid garoosiyaradii iyo meelaha say ugu jireen iyo magaciisii meelaha laga adeegto waa diyaar garowgi haa marka almuhiim garoonka marka diyaaradihii xalay annaga waxaanba u malaynaynay garoonka dhan inuu xiran yahay meeshii dhan aan la shaqaynaynin alxamdulilah xalayna magaaladana caadi ahayd isu socodka saaka adii markay ahayd toban saa habeennimo markay noo ahayd garo eerboorkan joogay rentakaradii caadi ay ahaayeen way furnaayeen duulimaadyo badanoo la kansalay waa jiray termalka terminalka terminal oneka waa xirnaa international air d u airport waxaa furnaa terminal twoga keliya waxa soo degayeyna waxay ahaayeen delta airline adii so far saddex diyaaradood afar diyaaradood ayaa socod caga dhigatay afar iyo ka badanna caadi ay uga duuleen garoonka marka hadda laakiin most of them adi int sida badan waa la kansalay may may fahamtay marka sidee ugu diyaar garowdeen waxaan ogeyn in duufaanta markeedii hore la yidhi cabirkeeda ama awoodaheedu waa darajada afraad oo ah darajo khatar ah haddana hoos ayaa loo soo dhigay marka cabsi intee la-eg ayaa idin haysay markii hore wallaahi walaalkay waxaa tusaale noogu filan gobolada kale oo hore ay u saamaysay duufaantan tan weliba tan afaraad karagarga afraad oo aadaa looga dayrinayay marka haddee waad fahmi kartaa america oo aada ogeyd haddii biyo iyo rooti laga waayo waxaa khatar galay in rooti iyo biyo garoosaradii ay ka dhammaadeen ay gabaabsi noqdeen dadkii xataa waxaa dhacday waxaan ka shaqaynaa airboort in miitanadii la kansalay iskuuladii la xiray oo magaciisa jaamacadihii saas oo kale xataa guryo dad ay deganaayeen booliiska intay tageen ay dhaheen dadka oo fuqarada ah la dhahay magaciisii guryahan kuma noolaan kartaan shantar aada marka khatarteeda aaday u badnayd annagana hadda dadaal wixii karaankeena waa muujinay laakiin tan ugu weyn waxaa waaye muslimaan nahay waxaan tala saaranay aamanaa billaah waman yu'min billahi laa khawfun caleyh ilaahaan tala saaranay marka waxaan dhahnay wix ilaaha keenaaya kunsanay kaa weyn yihiin masaajidka markaan ku kulanayna waxaan isku boorinay qof kasta in la isu qayla dhaamiyo hadday qof wax gaaraan hadday si wax u dhacaan in soomaalida ay isu gurmato taasaan ku wada ballanay ma fahamta waayahay marka hadda ka waran dabaylaha iyo roobabka ka da-aya ee magaalada aada joogtaan ee raali walla alxamdulilah calaa nicmatillah niyow roob waa jiraa dabaylo waa jiraan weliba geedihii cambalahoodii iyo geedo badan oo magaciisii oo magaciisa jajabaya iska jira laakiin dabeeshaan filaynay iyo xoogay lahayd hadda roob un baan dareemaynaa iyo magaciisii iyo dabeelyo adi saas aanan u xoog badnayn waayo waa mahadsan tahay jibriil ayaa jeclaha inaan weydiiyo ugu dambeynta jibriil khasaaro dhimasho ah iyo dhaawac ayaa la sheegay in ay duufaanta ilaa imika ay geysatay marka maxaa maqasheen maaragtay oo dhimasho ah wallahi annaga what we witnessin waxaan markhaati ka noqon karnaa t v ga un baan daawanaynaa barasaabka gobolka north carolina roy cooper ayaa la dhahaa wuxuu soo sheegay in dhimashada ay marayso saddex ruux hooyo iyo wiilkeeda oo geed kusoo dhacay gaariga korkiisa halkaasna ay ku dhinteen iyo nin kaloo biyaha dhexdiisa asna ku dhintay marka geeridu waxay maraysaa saddex waa yahay jibriil iyo cabdisalaan waa mahadsan tihiin ilaahay ha idinku ammaansado halka aad joogtaan aad baad u mahadsan tahay nuur nuurow aad baad u mahadsan tahay